الحمد لله الثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نصينا بفضلك وجودك ومنك يا لطيف يسير كل عسير فإن ذلك على الله يسير الباب الخامس باب كشنادي في الأمور أمورتي بكهل لي أمورتي المنهي عنها اللي اسكنهي في صوم صوم كدحي سارما اللي اسكرهي واللي اسكنهي تايو كهل minhaa umuurtaasna waxaa ka mid ah aljimaacu jimaaci baa ka mid ah waxyaalaha qofka sooman loo diidan yahay ayuu ka mid yahay jimaacu manaa waa u dembi weyn yahay welidaabaa waxaa ka laasimaya kafaaro weyn qofkii la yimaada isagoo saa'im ah can abi hurayrata waxaa laga wariyey radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi jaa'a rajulu nin baa yimid ila nabiyi buu yimid sala allahu calayhi wasalama faqaala ninkii wuxuu yidhi halagtu waan halaagsamay yaa rasuula allahi ilaahay rasuulkiisiiyow bimacnaa waxa weeyaan facaltu sababa halaaki waxaan sameeyey sababkan ku halaagsami lahaa qaala nebigu wuxuu yidhi wamaa halakaka maxaa ku halaagay qaala wuxuu yidhi ninkii waqactu waxaan ku dhacay cala maraatii xaaskayga dushiisa baan ku dhacay buu yidhi fii ramadaana ramadaan dhexdeed oo mucaamaladaas ayga dhacday qaala wuxuu yidhi nebigu hal tajidu ma helaysaa maa shay tuctiqu aad ku xoraysay raqabatan addoon waxaad addoon ku xoraysid ma helaysaa qaala wuxuu yidhi ninkii laa maya ma heli karo qaala wuxuu yidhi nebigu fahal tastadiicu ma awooda an tasuuma inaad soontid shahrayni mutataabicayni laba bilood oo israaraacsan waan maalinna u dhaxayn oo kaamil ah qaala wuxuu yidhi laa maya ramadaankiiba uu dhammaystiri waaye qaala wuxuu yidhi nebigu fahal tajidu ma helaysaa maa tudcimu waxaad ku quudisid sittiina miskiinan lixdan miskiin waxaad ku quudisid oo raashina ma heli ka dhah qaala wuxuu yidhi laa maya waxuu haya male intaasayna arrintu ahayd saddexdii shay oo la rabay mid kasta wuxuu yidhi laa ma heli karo uma jalasa waa iska fadhiisa ninka fa utiya nebiyu nebigaa loola yimid sala allahu calayhi wasalama bicaraqin zimbiil baalkaa maktalka la yidhaahdo fiihi dhexdiisa tamrun timir ku sugan tahay hal sallad ama hal dembiil hal kaarad oo timir ah ayaa loo keenay caraqaani waxa weeyaan geetimireedka laamaheeda iyo waxaas cawdeed oo kale ah bahal inta laga sameeyey oo timirta lagu guri jiray nooc falag oo kale amolis berigi horeye la arki jiray oo waxay qaataa shan iyo toban saac bay qaataa halka saac waa afar mud markaas waxaa ku jira shan iyo toban saac oo halkii saacba afar mud yahay markaa ku dhufatid lixdan mud baa ku jira lixdankan miskiin baana lixdankan mud midba mud la siin lahaa wixii laga rabay dembiilay ku jidho oo timir ah baa nebiga loo keenay alayhi salaatu wasalaam wuu iska fadhiistay nebigana taasaa loo keenay faqaala nebigaa wuxuu yidhi tasadaq sadaqee bi haadaa kan kan bixi baa la yidhi timirtaan dhan qaado ku kafaaro gudo faqaala rajulu ninkii wuxuu yidhi acalaa afqara mina yaa rasuula allah tasadaqu ma sadaqaysanayaabuu yidhi calaa shay calaa afqara mina cid naga faqiirsan mayaan siinayaa yaa rasuulallahi ma cid naga faqiirsan baa jidha ba yidhi timirta nooga baahi badan annaga wax ma hayne calaa afqara natasadaqu ma sadaqaysanaynaa calaa afqara mina cid naga baahi badan yaa rasuula allah fa wallaahiya buu yidhi ilaah baan ku dhaartaye maa bayna laabatayhaa madiina labadeeda laab maxaa looga jeedaa labadeeda buurood labadeeda gollood ma ahaanin ahlu beytin ahlu beyt ahlu baydkaasoo axwaja baahi badan ilayhi dacaamka mina xagga naga magaalada madiine laba buurood bay udhaxaysaa laba laabo laba gol oo dhagaxyo madmadow lahoo laba xaro laba shiil xar laba shiilood bay udhaxaysa labadaas wuxuu yidhi xaggaa iyo xaggaa magaalada udhaxaysa labada buuroodoo magaalada udhaxayso magaaladaas reer naga baahi badan oo cunnada nooga baahani nooga baahi badan ma ji ma joogaan markaas ahludaasi waa ismi maadaas maa ahlu beytin ahlu beyt ma ahaanin axwaje mid baahi badan ilayhi dacaamka mina annaga xagga yaga muusan ahaanin bayna labate labadaa buurood dhexdooda ma joogaan waay wadxika nebi nebigu aqs sala allahu calayhi wasalam xataa badad ilaahay ka muuqatay anyaabuhu ilkihiisi ilko oo dhan maaha waa ilkaha foolasha kusii xigay oo miciyahoo kale ah ilaahay kuwaas ka muuqdeen foolashaaasaa muuqday nebiga calayhi salaatu wasalaam alanyaab a foolasha ilkaha ku xiga kuwaas dhooloshaasi kuwaasaa muuqday nebiga caadadiisa si khilaafsan bay ahaydoo nebigu dee qosolkaa ilkaha muuqdaan ma qosli jirin ee nebigu waa muusoon jiray oo ilkiha keliya caddayn jiray ee qosolkan qahqahda iyo waxaa nebigu ma samayn jirin calayhi salaatu wasalaam marka maalintaa dee arrinta ninkaanu la yaabayo ma nebiga ilkihiisa baa muuqday wuu qoslay uma qaala nebigu wuxuu yidhi idhab orad latag fa adcim quudihu dacaamka ahlaka reerkaada gee baa la yidhi orad marka daa cid idinka baahi badan joogin dee reerkaada u gee baa la yidhi rawaahu lhamsatu xadiidka macnihiisu waxa weeyaan bisha ramadaan qofkii si kasa isagoo u cilmi leh ugu dhaca arrintaas iyo jimaac kafaara ku waajibisa addoon buu xoraynaya hadduu awoodi waayo laba biloodoo isku xigta oo aan maalin dhexdooda la afurin buu soomaya hadduu taa kari waayena lixdankaa miskiin buu quudinhaya miskiin kasa mid buu leeyahay islaantii ninkii baa laga rabaa kafaaradaana islaantii waxba kafaaraa laguma layada ilaa ana alamra kaana lirajul arrinta ninkii u ahaatay weeyaan imaamu shaafici saasoo qaba iyo awsaaci culimmada kale waxay leeyihiin islaantana kafaaraa laga rabaa way ka wada qayb qaateen jimaace iyana kafaara ha bixiso markaas arrintaas dee madhabka imaamu shaafici sidaa weeyaana ninka kale in kafaara laga rabo maxaa yeelay dee arrintiio sugnaatayba ka bacdi weeyaan marka ninkan baa lagu leeyahay haliley culimmada kalena waa l labadooda waa lagu leeyahy saasay ukala isku u kala bedelan yahay maalmo badan hadduu maalin kasta la yimaado arrintaan iyo mucaamaladan iyo jimaacan ay ramadaan tahay maalin kasta waa kafaaro gaara maalin kasta waa kafaar kafaaray noqonaysa marka reerkiisii haddii la yidhi dee reerkii baa u baahan weeyaan xaafadiisii baa ninka la yidhi alaabta gey raashinka waagaa heshid marka baa iska bixin doontaa wey kafaarada culima waxay leeyihiin maya arrinkaan isaga khaas ku ta ama ma ahay kafaaradii waa ka dhacdo ninku mucsir ba waa cayra intaba waa la sheegay wa minhaa waxaa ka mid a waxyaalaha kale alaklu cunid washurbu cabid walqayu matag camdan kas loo cuno loona cabo layskagana matajiyo waxyaalaha la nahiyey weeyaan soonka can abi hurayrata waxaa laga wariyey radi allahu canhu can اnabiyi salى اllahu alayhi wasalam qaala nebigu wuxuu yidhi man afdara yowman maalin qofkii afroo min ramadaana ah fii kayri ruksatin ruksad la'aanteed ruksadaasoo rakhasaha allahu ilaahay u rukseeyey lahu isaga maalin buu ruksad la'aan ramadaana iska afuray waa badanyihiin waa badan yihiin dad noocaas lam yaqdi ka gudi mayo canhu xaggiisa siyaamu daari sanadkoo dhan soonkiisu ka gudi maayo wain saamahu haba soomo walow saamahu sanadkoo dhan ba ha soomo sanad haddou soomo ka gudi maysa maalintaa ajarkii dhaafay uma soo noqonayo amaa qado ahaanta hal maalin oo qadeeya qadihii ka gudaya laakiin hawaab iyo ajar haddii maalin bishaa ku jira oo ramadaan oo sharaf leh oo maalin kaleoo aan ramadaan ahayn lagu guday sanadka o dhan haddaa ku gudid kaa gudi mayso ajarkii macnaha ma imaanaya weeyaan rawahu lhamsatu ila muslim wacanhu can nabiy sala allahu alay waslam qaala nabi wuxuu yidhi man nasiya qofkii halmaama walxal huwa saa'im inuu soomeya soonkiiba halmaama waana soomeye faakala waa cuna aw shariba waa cabbi halmaan buu la cabbayaa la cunayaa falyutima sooma soomkiisa ha taam yeelo waa u jiraa soonkiisu fa inamaa adcamahu llahu ilaahay baa quudiyey wa saqaahu ilaahay baa waraabiyey soonkii mar hadduu halmaamo halmaan la cuno la cabbay ilaahay baa quudiyey soonkiisaas ka sii wado mana afurin qofkaas weeyaan laa waxaa la rabay kas inu waxu cuno ama u cabbo marka soonku ka xumaanayo rawahu lhamsa walafdu tirmidiyi wuxuu ahaa mana kala qofkii cuno aw shariib cabba naasiyan xaaliga kii almaansa falaa yufdir yousan afurin fa inamaa huwa kaasi risqun weeye anuu rasaqahu llahu ilahay ku arsaaqay marka mar hadday wuxuu halmaan yihiin soonkiina waa u jiraa qadlo lagama rabo kafaaro lagama rabo soonkiisa waa u jira wa calayhi ljumhuuru salafun wakhalafun can asmaa binta abi bakrin waxaa laga wariyey radia allahu canha qaalad waxay tidhi afdarnaa waana furnay calaa cahdi nabiyi nebiga xilligiisii sala allahu calayhi wasalam yowma kaymin daruur maalinteed maalin oo cirka daruuri jidho ayaanu meedno qoraxdii inay dhacdayoo waa iska afurnay uma dalacad waxaa soo dhalatay ashamsu qoraxdii baa muuqatay markii la afuray ilaa daruuriya waxbaa qoraxda ku qarsoonayd qoraxdii baa meel ka muuqatay gabalkii inuu dhacay bay u qabeen qiila lihishaamin marka hishaam waxaa lagu yidhi waxaa ku dhahayaana waa tilmiidkiis hishaam binu curwa weeyaan hishaam baa waxaa lagu yidhi famiruu faumiruu mayaa la amray markaa bilqadaa inay qadeeyaan qorax la mooday inay dhacday kabacdina muuqatay dadkaa qadama la amray maalinta iyada ah qaala wuxuu yidhi laabudda hishaam waa laga maarmaan min qadaayin qado qada waa laga maarmaan bud waa inay qadeeyaan hishaam tilmiidkiisa abu salama la dhihi jiray hishaamkaani marka wuxuu wax ka wariyaa xaaskiis waa asma ayaa wax ka wariya waa asmo kale laabudda min qadaain bir rawaahu lbukhaariy wa abu daawuud de waa masaa-isha taqaanado qofkii malaya qoraxdu inay dhacday fa baana khilaaf sidiisi aan hayn ba hadha u daahirtay inaan qoraxdu dhicin baa soo baxday waa inuu inta yaroo ka hadhay daqiiqadaha maalinta ka hadhayna af haysto waana waajibay ku tahay inuu qadeeyo maalintaas kafaaro kalena laguma laha waxaa la mid a qofkii u qabeeyey in macnaha weli hameenayto iska suxuurto iska cuna markaasaa waxa u caddaatay xilli subaxu beryeyna aad xilliga wax cunayey isna waa maalintaasoo dhan waa af haysanaya qadana waa laga rabaa wa calayhi ljumhuuru walaa'imatu larbaca afarta imaan baa sidaasa qabaan a qoraxdii baa muuqato waxba layguma leh iska ilaali can abi hurayrata radia allahu canhu can inabiyi sala allahu alayhi wasalama qaala le wuxuu yidhi man daracahu lqayu matagu qofku ka qaalib noqdo walxaal huwa saa'imun uu sooman yahay falaysa calayhi dushiisa ma ahnin qadaaun wax qadaa laguma leh waa ka qaalib noqda waa qofku waa iska yarahay qandhada ama waa xanuunsada wa in istaqaa hadduu iska matajiyo oo iska matag dalba isagu iska keeno falyaqda ha qadeeya markaas isagaa iska keenay waa inuu qadeeyo wa fii riwaayatin waman istaqaa camdan kas qofkii iskaga matajiya falyaqda ha qadeeya rawaahu asxaabu sunani walxaakimu wa saxaxahu qofka isaga waxaa laga rabaa inuu qadeeyo weeya waxa soo baxay waa wixii caloosha ku jiray buu iska keena hadduu si ka qaalib noqdo maya alfidru mima dakhala walaysa mima kharaja baa layidhi afurka waxa qofku ku afuraaye waa waxa qofka jirkiisa gale waxa soo baxay maaha hadduu iska matajiyo qaad baa laga doonaya markaas culimmaduna saasay qabaan keliya abu xaniifa wuxuu leeyahay matagu waa inuu afka muggi dhan yahay marka uu qofku ku afurayo waxaa la leeyahay xadiidkan lagu yidhi alfidru mima dakhala walaysa mima kharaja waa qaaciido macnaha aqlabiya ay kale ka dhigan yahay ee waxaa jira waxyaalo kaloo maalan mima mima dakhala waxyaalo qofkii galay aan waxna ka burinayn maalan wailaa famaa dakhala min hayri manfadin maftuux meel furan manfad hayru maftuuxa baa wax ka galeen maalan irbad baa lagu mudo haragga hoostiis irbadaha dadka la siiyo kale isagoo sooman soonkiisi waa u jira afuri maayo qofki wax galayna waata laakiin waa manfad maftuuxa kayrkiis marka qaacidada waxaa la dhihi jira manduuqeeda iyo mafhuumkeedaba waxbaa laga soo reebaa laga soo isufnoodaa walaysa mima kharaja marka lagu leeyahayna shamlin mayso manida ka soo baxays qofka khasab iskaga keenay ama intoo wax dhunkaday ama ma garanaysaa isagu iska keenay taasna shamlin mayso ee waa ku buraysaa taasna soonka waa ku buraya waana wax soo baxay rawahu asxaabu sunan walxaakim saxiix wa minhaa waxaa ka mid a faleenbayaashan iyo waxyaalahan laysku rakibaya iyo waxaasoo dhan baa laga hadlaa wa minhaa waxaa ka mid a alwisaal waxaa la yidhahdaa wisaal xidhiirin soonka la xidhiiriya laba maalmood iyo ka badan iyadoo qofku habeenkii uusan wax cunnaa qaadan oo afurin maalin maalin dabada ugu xidho nebiga khasaa'istiisay ka mid ah calayhi salaatu wasalaam ummadda looma ogola laakiin nebiga awoodba u lahaa maalinbood maalin dabada ugu xidhi kari bal hadda fiiri xadiidkan can abi hurayrata waxaa laga wariyey radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi naha nabiyu nebigaa diiday sala allahu calayhi wasalama can ilwisaali xidhiirin soon la xidhiiriyo faqaaluu waxay dhaheen innaka adigu wa tuwaasilu waa xidhiirisaa yaa rasuula allahi waan kule waa ku ognahay nebi allow adigu waa xidhiirisaaye qaala wuxuu yidhi waayukum kiineebaa kiineegeebaa mili anigoo kale ah keebaa ma garanaysa aniga ila mid a ini anigu abiitu waan baryaa yudcimunii rabbi rabbigay xaaluu quudinayo wayasqinii waraabinayo ilaahay baa aniga wuxuu siinayaa quwat alaakili washaarib mid wax cunay iyo mid wax cabbay awoodda gasho oo kale baa ilaahay aniga isiinaya culimada qaar waxay leeyiin nabiga xaggaa jannada yaaba looga keeni jiray dacaam iyo sharaab iyo dee qofka hadduu kuwa cunana soonku ka buri maayo la waxaan cayn adduunkaa weeye wax wax burinaya marka waxa weeyaan xag rabbi un baa laga xoojinayay falamaa abow markay diideen dadkii an yantahuu inay ka reebtoonaadaan can ilwisaali xidhiirinta soonka dabada iskugu xidhayaan intaa cibaado jacayl bay uga jeedaanoo waxay rabaan intay maalin soomaan caawaysan waxba cunin maalin kale dabada ugu xidhaan wakaa nafta ka adkaadaan markay diideen ilaa wisaal mooyaane waasala nebigu waa u xidhiiriya bihim iyaga yooman maalin uma yooman maalin kale nebigu maalin ba u soomay se waa la soomeen habeenkii baa la jooga waxba lama cunin uma yooman maalin kale ugu daba xidha laba beri markii la marayo uma raawil hilaala bishii baa la arkay bishii baa dhalatay gebagabe ahayd macnaha ramadaan baa sii dhammaanayay fa qaala wuxuu yidhi low ta'akhara alhilaalu bishu hadduu gadaal mari lahaay aysan dhalateen lazidtukum waa idin ziyaadin lahaa maalin kalena dabada ugu sii xidhi lahaa aa aad ogaateen horte inaydna awoodin dabadaan iskugu xidhi lahaa wy haddii bishii dhalashadeedu ay dib mari lahayd muxuu saa u leeyahy nebigu kalmunakili nin ku biijinaya ama macnaha ku canaananaya lahum iyaga haa ku ciqaabaya xiina abow markay diideen an yantahuu inay reebtoonaadaan markay diideen warma xidhiirin kadhaaan iska daaya la yidhi ay diideen baa lagu ciqaabaya waa ku adkayn iyo ku biijin iyo ku magaranaysa ciqaabid dabadaa layskugu xiri laha saasaa lagu yidhi ee maaha fasxid la yskaga fasxay wa fii riwaayatin waxay ahayd wa iyaakum idinka iyo waxaan idinkala digayaa walwisaala xidhiirin soonkaa xidhiirsan maratayn laba jeer baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam qiila waxaa la yidhi innaka adigoo tawaasilu waa xidhiirsaa qaala wuxuu yidhi ina anigu abiitu waa baryaa cinda rabbi ilaahay agtiis abiitu cindada waa cinda oo makaana maaha waa cinda oo makaaniya makaan iyo makaana kala jira waa cinda rabbi waxa weeyaan ilaahay agtiisa oo ma garanaysaa makaanada oo sharafa yudcimunii rabbi rabbigay xaalu iquudinayo waysqina waraaminayo faklafuu isku mashaqeeya min alcamali camalka xaggiisa maa shayga tudiiquna awoodaan war camalka waxaa iskaga mashaqaysaan waxaad awoodi ka dhan rawaahu alarbaca taas kugu mashaqeey culimada afarta imaamba waxay leeyihiin soonka dabada la iskugu xiro waa karaahiyo laakiin imaamu shaafici karaahiye ahaate wuxuu yidhi waa karaahiyatu taxriim weliba saasuu isagu la sii dheriya culimada kale walow kaana xaraaman ma aqarahum nabi haddayse xaaraan tahay oo taxriimka meesha ku jiro nebigu kuma sugeen calayhi salatu wasalaam fa inahu nebigu shay baatila ma sugo ummadda intaasoo dhan mashaqada iyo dhibaatada loo diidaya wa minhaa waxaa ka mid a waxyaalaha umuurta la yska reebay oo qofka sooman loo diidan yahay almubaasharatu waalqubla la baashirid iyo dhunkasho haa mubaashara waxa weeyaan istaabasho labadii isqabtay iyo wixii la mid ah jirkoodu istaabtoo ma garanaysaa gacanta iyo wixii qooroqooraysi iyo wixii ma garanaysaa shahwada kicinaya baa la diidaya iyo dhunkashadii can abi hurayrata waxaa laga wariyey radi allahu canhu ana rajula nin baa sa'ala nebiya weydiiyey sala allahu alay waslam can ilmubaasharati buu weydiiyey la baashirid xaggeed lisaa'imi qofka sooman farakhasa lahu nebigu waa u ruqseeyey nin baa loo ruqseeyey wa ataahu nebigu waxa u yimid aakharu nin kale fasa'alahu waa weydiiyey isna oo mubaasharid ma garanaysaa mubaashara oo qofka sooman u ahaatay baa la yidhi ka war fanahaw kaasna nebigu waa u diiday ha iskugu dhowaan baa la yidhi fa idan isla markaasba aladii ninka rakhasa lahu nebigu u ruqseeyey shaykhun oday weyn waa isagoo ah waladii midka nahaahu uu ka reebayna shaabun dhallinyaray waa isagoo ah rawaahu abu daawuud walbayhaqiyi wa saxaax marka nin daa weyn bu ahaa ninka hore oo awoodi kara naftiisa inuu xakameeyo oo aan mani iyo waxaas ka imaan ama jimaacba ku dhicin kii dhallinyarada ahna waa loo diidayoo jirkiisu dhaqaaqayayoo isagana waxa way naftiisa uusan xakamayn karin oo markaas in mucaamaladii weynayd iyo waxaas dhacaan ama ama waxa weeya calalaqala uu maaragtay inzaal sameeyo oo mani timaado oo markaas soonki buro sidaa darteed can caaishata waxaa laga wariyey radi allahu canha qaalad waxay tiri kaana nebiyu wuxuu aha sala allahu calayh wasalam yuqabilu kii dhunkada xaasaska mid ka mid a wa yubaashiru la mubaasharooda walxaluwa saamin uu sooman yahay wa kaana haddaba wuxuu ahaabay tiri caaisha amlakakum nebigu kan idinku milkin badan idinku xafidid badan idinku ilaalin badan idinku hanasho badan liirbihi xubinkiis dee nebigu waa iska adkaa calayhi salatu wasalaam arrimaha soonku wax yeelaya kama dhacaynin liirbihi xubinkiisa ama xaajadiisa ama cudwigiisa ama dantiisa inta waa lagu fasira waa idinku hanasho badnaa calayhi salaatu wasalaam arrimaha macnaha idinka laydinka boqayo sida kama dhacayn wey marka qofkii ka aamina naftiisa inaysan waxaa ka imaanayn oo inzaal ama jimaac aysan dhacaynin waa samayn karaa laakiin waa karaahiyo hadduu ogaado ama maleeyo ama shakiyo inay arrimaha mid ka mida dhacaysana waa xaaraam wa calayhi ljumhuuru salafun wa khalaf wa maalikun wa shaaficiyu wa axmed saddex imaam baa israacay wa minhaa waxaa ka mid ah almubaalagatu ku xeeldheeraansho fi lmadmadati luqluqada luqluqashada iyo walistinshaaqi sandaarsiga lagu xeeldheeraado qof sooman lama ogola can laqiid bni sabrata radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi qultu waxaan idhi yaa rasuula allahi akhbirnii ii waran cani lwuduu'i weesada iga war qaala wuxuu yidhi asbiq ilwudu'a weesada ku xeeldheero isbaaq wakhallil isdhexgeli bayna lasaabici faraha dhexdoodana isku shabakeeyo isdhexdhexgeli wabaaliq ku xeeldheero filisan shaaqasan daarsi biyaha korjid ilaa an takuuna saamin mooye inaad sooman tahay rawaa asxaabu suno inaad sooman tahay mooyaane ku xeeldheerow halkaahun gurigaa biyaha la gaarsiiyo luqluqashada iyo sandaarsiga biyaha sanka lagu jiido weeyaan ama hadduu qofku sooman yahay lagu xeeldheeraan mayo waxaa laga baqayaa biyahan inay joofka iyo gudaha gaaraan marka waa karaahiyo waa ixtiyaar iyo dadaal hadduu macnaha intuu ku xeel dheeraado biyuhu halkaa joofka gaaraanna soonkii baa ka burahaya maxaa yeele arrin layska reebay bay ka timid arrintaani ama hadduusan ku xeel dheeraanoo tartiib isagoo leba biyihii iskaga sabqeen iska carareen biyihii ku afuri maayo maxaa yeelay shay ma'duunu fiih weeyo loo fasaxayoo halkan dhow inuu ka luqluqdo ama sandaarsiga waa loo fasaxa markaasay iska carareen iyagii markaa shay loo fasaxay arrin ka dhalatay weeyaanoo waxbaan ma saarna qofkaas laa ba'sa wax ba'siya male ama dhibaato aba biljanaabati janaabo lisaa'imi qofka sooman qof sooman janaabadu waxba yeeli mayso hadduu junub noqdo waxba yeeli mayso can caaishata waxaa laga wariyey radia allahu canha qaalad waxay tiri kaana nebiyu wuxuu aha sala allahu alayh wasalam yudriku kow soo haleelo alfajru waaga bergis fajarkaa soo haleeli jiray fii ramadaana ramadaan dhexdeed min hayri xulumin dhadhab la'aan isagoo junub ah laakiin min hayri xulum weeyaan riye iyo iska dhadhab maaha fayaqtasil waa mayran jiray wayasuumu waana soomi jiray calayhi salaatu wasalaam ixtilaam iyo waxaa maaha shaydaanku qofka inta ku cayaaro waxyaalaha sidaas kaga yimaadaan haddii ay arrimahaasi dhacaanna macnaa waxa weeyaan waa junub oo wuxuu junub ka yahay reerkiisa iyo xaaskiisa xaggiisa marka ambiyada dee dii ixtilaam xataa ka imaan ka dhacayo waa weelashii oo buuxsamay xaggeeda mooyaane shaydaan xaggiisa maaha laakiin waxaa caanaba inuusan ka dhacaynba inta badan maxaa yeele inta badanba xulumkaani shaydaan cayaarti weeyaan wa qaalat umu salamata waxay tihi radia allahu canha kaana nebiyu wuxuu aha sala allahu alayh wasalam yusbixu kii waa beris junuban xaaliyo junub junub mufrad iyo tasniye iyo jamac iyo iska wada dhaca rag iyo dumar labadaba junub isagoo kaa min jimaacin jimaac xaggiis laa min xulumin dhadhabsa maya uma laa yafduru ma afuri jirin walaa yaqdim mana qabdan jirin waa qubaysan jirin jinaabada la waqweyso kale waqweysanaysa biyo oo dhan baad jirka gaadhsanaysaa ku camimaysa marka janaabadu dhibaato ma leh soonkiina waxba gaadhsan mayso haddousan isagu mar iska keenin fiirfiiro badan iyo istimnaa'i saas kala daysanaan laa ba'sa wax dhiba male bilxijaama toobin waalkuxuli indakuul waalqusli mayrash qof sooman inuu istoobo dhib ma leh inuu indhakuusha dhib ma leh inuu qubaysana dhib ma leh xijaama waa dhiig oo maalan madaxa ama meel ka mida jirka badanaa madaxa loo isticmaalaa laga soo qaado dhiigga waxaa la mida fasdi waxa la yidhaahdo sarsar ah meeshau doona jirka ha mooqo iska dhiiqaadkaan hadda dhiigga la yska qaadayaa ka mid a indhakuulkii waa isna waa la mid daawo indhaha la marinayo indhuhu meel manfado maftuuxa wax gelayaan maaha qubaysigana waa la ogolya can haabaan radi allahu canhu can nabiy sala allau alay slam qaala wuxuu yidhi afdara waa afuray alxaajim kii wax toobay walmaxjuumu kii la toobay labadaba afuray kii toobay iyo kii la toobay waa afureen rawah alhamsatu ila muslim xadiidku waa xadiid awood leh maxaa soonka ka buriyey nimanka midka la toobay waa daciifaya awoodaysaa yaraanaysa kan wax toobayna waxaa dhici kardha dhiig inuu ku cararo aaladana wax kusoo nuugayo lawaagi hore bahal geesiga waxbaa wax lagu soo nuugi jiro wax lagu toogi jiro dhiiga in lacalla wax gaaraan afkiis haddase qalabyo kale waxbaa soo baxay waqiila lianasin anas waxaa lagu yidhi akuntu maahayd ma ahaydeen takrahuuna kuwa dhibsada oo kahda alxijaamata toobniinka lisaaimina u dhibsada u kahda xijaama lisaaim qof sooman in la toobo ma dhibsan jireen calaa cahdi nabiyi xilligii nabiga sal alla alay slam qaala wuxuu yidhi la maya ilaa min ajli dacfi mooyaane daciifnimo darteed qofkaa daciifaya unbaa u nici jirna mooyaane soonkay wax yeelaysaa umaan nici jirin rawahu lbukhaariyu wa abu daawuud xadiidka horena buriid buu kuu sheegay can ibn cabaas radi allahu canhu ana nabiy sala allahu alay wasalam ixtajama nabigaas soobay walxal wa muxrimun uu yahay muxrim camalkii ma garanaysaa xiraama ku jiro waxtajama waa isobay wahuwa saaimun isagoo sooman ka naaray rawaahu lhamsatu ilaa muslima kii horena yaa wariyey afdar alxaajim walmaxjuum rawaahu lhamsatu ilaa muslima labada xadiid laba macnoo kala duwanna waa sheegayaan waxa weeyaan marka waxaa xadiidkan dambe caddaynaya toobniinku inuusan dhibaato lahayn weliba waxa la leeyahy xajat ulwadaac bay ahayd arrintaani marka waxa weeyaan wax uu soonka buriye u bambaxeen bay ka dhigan tahay mooyaane khatar bay galeene soonka ka buri maayo wa fii riwaayatin waxay ahayd laa yufdiru maa furayo man qaa'a qof matagay walaa man qof ixtilaama ixtilaamay walaa man qof ixtaajaama istoobay intaa midna mataga horaa looga soo hadlo waynu soo marran kuwan kalena iyana waxba burin maayaan marka waxaa leeyahay xadiidkan ibnu cabbaas oo dambe waxaaba lagu nasakhay xadiidkaa hore oo sheegaya kan wax toobay iyo kan la toobayba inay afureen kanaa dembeeyey baa la leeyay culimada qaar baa saa leh can anasin waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rajulu nin baa ku yidhi lilnabiyi sala allahu alayh wasalam ishtakad caynihii shaydu waa xanuunsataye afa agtaxilu maindha kusha walxal ana saamin aan soomanahay weliba qaala wuxuu yidhi nabigu nacam haa iska indhakuulo rawaahu tirmidiy dhibaato male sanadkiisa waa awood yidhi waa daciif wاktaxala الnabiyu nebigu salى الlahu عalيه waslm waa indha kush fii ramadaana ramadaan wal xaluwa saamin uu sooman yahay rawahu ibnu maaji wa kaana anas wuxaa radi allahu canhu yaktaxilu kii u indhakuusha wal xaluwa saamin uu sooman yahay isna wa qaala اacmash acmash wuxuu yidhi taabiciinta waa garanaysa maa ra'aytu ma arag axadan axad oo min asxaabina ka mida yakrahu isagoo dhibsanaya maa ra'aytu ma arag axadan oo min asxaabina ka mida yakrahu xaalou dhibsanayo alkuxla indhakuulka lisaaimina u dhibsanayo kan sooman indhakuul wax diidan ma arag bay rawahuma abu daawuud walam yara anasun anasuma arag walxasanu xasanulbasri wa ibraahiim nakaaci mayaa bilkuxli indhakuulka lisaa'imi qofka sooman ba'san wax dhibaata ma arag raggaasoo dhan indhakuulka qofka sooman dhibaato male bay dheheen rawahu lbukhaariy dee anas ibn maalik nabigu u shaqayn jiray alayh salatu salaam raggan kalena waxa weeyaan akaabir culamaai taabiciin taabiciinta macnaha culimadooda kuwa ugu waaweynaa weeye ibraahim anakaaci xasanulbasri acmash labada xadiis marka daciif haba ahaadeene laakiin waxa weeyaan afcaasha iyo aqwaasha culimada ajillada ah ayaa macnaha ayidaya baa lagu leeyahy dhibaato malena kulkaas wa qaala bacdu asxaabi nabiyi waxay dhaheen sala allahu alayh wasalam laqad ra'aytu rasuul allahi baan arkay sala allahu alay wasalam bilcarji meesha la yidhaahdo yasubu isagoo shubaya calaa ra'si madaxiisa almaa biyo ku shubay waa qubaysigii min alxari kulayl dartiisa awilcadasho oon wasqaboojinaya nebigu waana soomana rawaahu abu daawuud waanasaayi wa axmed markaa qofku haddaw iska qubays isqaboojin darteed waa loo ogolay waa la ogoy albaabu saadis baabka lixaadi fii asbaabilfikri bu ahaad asbaabta macnaha in la afuro keenis qofku macduur yahay iska afuro waxaa ka mid ah qofka jiran xanuunkiisa qofka safarka ku jira safarkiisa oo macnaha islaanta uurka leh uurkeeda kan weyn ma garanaysaa weynaanta weynaaday tan wax nuujinaysa nuujintay nuujinayso xayd iyo nifaas hadday yimaadaan waxaasoo dhan baa ka mid a lilmariidi qofka jiran waxaa u ahaaday alladii kaa jiran oo yurjaa la rajaynayo bur-uhu bogsobogs inuu bogsoodo oo caafimaado walilmusaafiri waxaa u ahaaday kan musaafirka ah an yufdiraa labadaas inay afuraan wa calayhimaa dushoodana alqadaau qada ah waa inay qadaeyaan markay afuraan hadhow way qadaynayaan marka kana safarka ka baxo kan jiranna uu caafimaado ayay qadaynayaan waay qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi faman shahida qofkii xaadira minku xaalu idinka idinka mida ashaara bisha falyasumha soom waman kaana qofkii ahaaday mariidan mid xanuunsan ahaaday oo calaa safarin ahaaday safar dusha oo macnaha waxaa ku jira meesha faafdara afura fa ciddatun fa calayhi ciddatun min ayaamin uqar dushiisa waxaa ah tirsi maalmo kale ah intoo maalmood afuray ama intoo maalmood musaafir aha yuriidullahu ilaahay wuxuu idinla doonayaa bikum idinka alyusra fudayd iska afuraa laydin yidhi safar idinku ama jiran walaa yuriidu ilaahay idinla doonaya bikum idinka alcusra culays ilaahay baa idin naxariisanaya wey waxaa la leeyahay marka calaa safarinta waxaa laga qaata calaadaas qofku in la rabo meesha uu ka safrayo hadduu meel uu ku nagaa ay ahayd intaan waagu ugu baryin inuu iskaga baxo oo calaa safarin ba lagu yahay safar dul saaran soonka bilowgiisa waagu beryayo waa inuu musaafir yahay hadduu barqadii magaaladan ka baxo oo dhamisna waa safrayaayo musaafir baan iska ah dee mashaqo kale iyo dhib kale deysanimaa waxa la leeyahay maya soonkii saasuu kuu noqda marka xanuunka lagu leeyahay qofka sooma waa u afuri karaa waa xanuunka dhibaya xanuuno xanuun ma tahay iskama aha xanuun iska yaroo far yaraa laga hayaa iyo xoogaa wareer yaraan dareema iyo maaha bay ku leeyihin culimadu qaarna waxay leeyihin maya xanuuno xanuun ma tahay oy oo waman kaana mariidan unbaa layska yidhi aayadda a idlaaqday bay leeyihin can ibni cabaasin waxaa laga wariyey radi allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalama kharaja nebigaa baxay ilaa maka taboo u baxay fii ramadaana bisha ramadaan sanadkii waxa weeyaan caamu fatxi maka la furanayay maka fasaama nebigaa soomay xataa balaqa ilaahu ka gaaray nebiga alkadiida meel la yidhaahdo kadiid uma afdara waa afure halkaa markuu gaaray fa afdara naasu dadkiina waa afure dadkiina waa afure kadiid waa meel oo biyo ku jiraanoo waddada madiine maka marka loo socdo lasii maraa laba marxalo u jidha wa kaana saxaabatu rasuulillaahi waxay ahaayeen sala allahu calayhi wasalam yatabicuuna kuwa raaca alaxdaa kan dambeeya falaxdaa kan dambaynta ku soo raaca min amrihi nebiga amarkiisa sala alla alay slam arrinba arrin intay ka dambayso nebiga wix hadba laga arko dambe a kan soo darriyey kan darrinta kusoo xiga shalay hadduu si sameeyey misna maanta si kale nebigu sameeyo sidaan kale aan la qabsanaya la nebigaa lagu dayanaya alayhi salatu asalaam mar hadday ogaadaan arrintan dambe inay arrinta hore nasakday ama bay ka rajaxan tahay wa fii riwaayatin waxay kharaja nebiyu baa baxay sala allahu alayhi wasalama min almadiinati buu ka baxay ilaa makata u bax fa saama waa soom xataa balaqa cusfaana uu ka gaaray uma dacaa bimaai nebigu biyo uu wacda farafacahu ilaah fii afkiisa u kor yeela kor buusaa biyihii afka ugu kor yeela liyaraahu naas dadku say u arkaan oo u afuraan faafdara waa afura nebigu xataa qadima maka ilaa maka ka gelayey wadaalika arrinkaasna fii ramadaan bay weliba ahay ramadaan dhexdiisa ayay ahay fa kaana ibnu cabaas waxaa kii yaquulu kii yidhaahda qad saama rasuul lahi rasuulka ilah waa soom sala allahu alay wasalam wa afdara waana afuro faman shaaa qofkii dooma saama waa soomaa waman shaaa qofkii doonan afdara waa afura rawahu halaa cusfaan iyo kadiid iyo qadiid iyo kuraac alkhamiim riwaayaadko dhan baa intaa sheegay oo waxba dhima laha giddi waa isku aag weeyaan waa qadiyad isku meel weeyaan wa qaala anasun anas wuxuu yidhi radia allaahu canhu saafarnaa waan safarnay maca rasuulillahi sal alla alay slam fii ramadaana ramadaan dhexdeed falam yacib ma ceebaynayn asaa'imu kan soomani calalmufdiri kan afuran walalmufdiru kan afuranna ma ceebaynayn cala saa'imi kan sooman ninba sida u sakrnaat wa fii riwaayati fa kaanuu waxay ahayn yarawna kuwa u arka anna man wajada ninka hela quwatan awood oo fasaama sooma fa xasanun fa ficlu xasanu ficilkiisu inuu wanaagsan yahay waman wajada qofka hela dacfan taagdaro oo fa afdara afurana fa xasanun a fa ficlu xasanu wey isna ficilkiisu waa fiican yahay marka nebigu markuu halkaa gaaray buu arkay saxaabada dacfiga ku sugan ee jihaadna loo baxay markaasuu afuray iyana waa afureen ilaa ay arrin ka gaarayeen ma garanaysaa hawshoodii markii dambena dad baa la yidhi ma afurin markii la yidhi dadka qaarkii ma afurin nebiga loo sheegay saxaabada qaarkeed ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam yidhi ulaaika alcusa war kuwaasaan afuri waayey casiin weeyaan can jaabirin waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi kaana nebiyu waxaa sal ly sl fi safari fa ra'aa nebigu wuxuu arkay zixaaman zaxmad cidhiiri iyo warajula nin ninkaasoo qad dullila calayhi loo hareeyey a nin la daday la hareeyey dallad loo sameeyey la dallaalimeeyey iyo cidhiiri iyo meel las macnaha zaxmadoo aada loo dhooban yahay fa qaala wuxuu yidhi maa haadaa waa maxay xaalkaani qaaluu waxay dhaheen saa'imu ninku waa soomaya meesha nin baa meesha ku dhacay nin la dhihi jiray qays alcaamiri abu israa'iilna lagu naynaasi jiray ayaa lamiir daboolay kulayl iyo haraa darti isagoo sooman musaafirna ah kaasoo dhaca kaasaa meesha lasoo dhaftay faqaala nebigaa yidhi laysa min albiri samafalka iyo wanaaga wanaagga ka mid ma aha asawmu soomis fi safari lagu soomo soon in safarka lala yimaado samafalka kuma jiro rawahu alkhams qof aan awoodin maana daacada ka mid maha qof aan awoodin sida ninkaan oo kale inuu afuraa u fadli badan weeyaan can anasin waxaa laga wariyey radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi kaana nebiyu waxaa sala allahu alay wasalam fii safari fa saama bacdun bar baa soomay saxaabada wa afdara bacdu bacdu saxaaba waa soomay barna waa afureen fataxazama almufdiruuna kuwii afuray ayaa macnaha xoogoobay oo wacamilu waa camal faleen taxazama waxa weeyaan awood bay heleen oo camalkii laasimka ahaa bay qabteen oo teendhooyinkii bay dhiseen oo biyihii bay dadka u dooneen oo waxbay waraabiyeenoo waa waa waa niman waxa weeye shaqayn kara oo dee afuran wacamilo waana shaqeeyan wey wadacufa suwaamu kuwii soonkan soomanaana waa ka daciifeen can bacdi lcamali shaqada barkeed dhan bay shaqada kaga jiraan meel iskama fadhiisan laakiin qaar bay awoodi waaye lawaa dad soomane faqaala rasuulullahi baa yidhi sala allau alay slam dahaba almufdiruuna kuwa afuran baa la tegay alyooma maanta biljri ajarki kuwa sooman baa kuwa afuray baa maanta ajarkii qaatay rawahu muslim والنسائي intaasi waa xaggii soonka arrimaha hadda intaan dambana waxay ka hadli doontaa xadda iyo inta safarku intuu dhan yahay safarka laleeyahy la sheegayo intuu dhan yahay laga hadlaya wa kaana ibnu cumar wuxuu ahaa wabnu cabaasin waa raggii cabaadilada cabaadilu saxaaba saxaabada cabdulaahiyadeedii rag ka mida weeyaan weliba afarta cabdullaahiyad gaarka ah bay labadaani ku jiraan wa kaana ibnu cumar wabnu cabaas radia allahu canhum yaqsuraani kuwa gaabiya salaada wa yufdiraani afura fii arbacati burudi afar gelin socod rawahu lbukhaariy haddii meeshuu jidho waana afuri jireen waana gaabin jireen salaada afar beriid waa maxay waa laba marxalo xoolo raran sida awr raran oo kale culus intay u socdo gelin isna gelinka dambe maalinta kalena labadeeda gelin afartaa marxalo weeyaan anaa laba maalmood socodkooda weeyaan geel la raray uu socdo geel maaha caddaysina waa inay intaat waa taqriib hadday ka yadhahay wax yar waxaa lagu leeyaha dhib male wacalayhi ljumhuuru salafan wakhalafan wala'imatu halaa safar intaa ka yar waxay qabaan saddexdaa imaam iyo jumhuurtu salaf iyo khalafba inaan salaad aan lana gaabin karin lana afuri karin xanafiyada iyo kuufiyiinta waxay leeyihiin waaba ka badan taha arrintu saddex maalmood bal meeshii loo soco weeyaan waay waxaa lagu leeyahay qofku isagoo safara haddaan soonku dhibaynin oo safar raaxa layahay diyaarada iyo gaari iyo meel qaab noocaasa barwaaqaa inuu iska soomaa u fiican si dimadiisu beri u noqoto daynta uga dhacdo afar gelin socod waxa weeyaan waa sii socodka keliya maaha sii socod iyo soo socod goobaag maaha masaafada waxaa ku jira aqwaal kaloo kale kuwaa le saddex mayl waay qole waxay leeyihin safarku hadduu iska gaaban yahay dhib male calaa kullin safarki wa kaas saxaabadan labadan saxabi waxa lagu leeyahy lagama maarmaan khasab inay nebiga arrinta kala socdaan iskama sameeyeen haddii kale wa kaana ibnu cumar waxaa yakhruju kii u baxay lilghaabati meesha qaaba la yidhahdo waa meel reer madiine xoolahoodu ma garanaysaa joogi jireen oo xagga shaam xigta falaa yaqsuru arag ma gaabin jirin walaa yafduru mana afuri jirin saba meel dhow de halkaan magaaladan duleedkeeda ayroboorko kale qof ka soo noqonay waa meel dhow intaasoo kale wey rawaahu abu daawuud lilkabiiri kii weynaa iyo walxublaa tii uurka lahayd walmurdici tii nuujinaysay walmariidi kii xanuunsanaa alladii kaa xanuunsanoo laa yurja biruhu caafimaadkiisa aan la rajaynayn intaasoo dhan waxaa u bannaan an yufdiruu inay afuraan wa calayhim dushoodana alfidyatu fidya lagu leeyay raashin waa inay bixiyaan qofka weyn soon maga wado kari waayey mariid aan caafimaadkiisa la rajaynayn midda nuujinaysa midda uur kale waa kala duwanaanayaan marka can ibni cabaas radi allahu canhuma qala wuxu yidhi wacala aladiina kuwii dushooda waxaa yudiiquunahu awoodaya soonka fidyatun mashaqay ku awoodayaan fidyatun ba dacaamu miskiinin ba marka aayaddu waxay nasakday waa la naskhay baan leeyahayoo marka loo fiirsho dadka xoogga leh sidaynu soo marnay haddii ducafada loo fiiriyana aayaddu waa sideedii wey waa shaqaynaysa hiya buu yidhi aayaddaasi ruksatun wey ruksadaasoo lishaykhiilkabiiri odaga weyn oo duqaa u ahaatay walmaratilkabiirati islaanta weyn u ahaatay da'da gudagalay wahumaa laakiin yudiiqaani karaya asooma bay karayaan an yufdiraa lahumaa iska dhe waxaa u bannaan an yufdiraa inay afuraan wa yudcimaa ay quudiyaan makaana kulli yowmin maalin kasta booskeeda miskiinan miskiin inay quudiyaan waay walxublaa iyo walmurdicu tii uurka lahayd iyo tii nuujinaysana waxaa u bannaan idaa khaafataa markay cabsadaan afdarataa waa afurayaan wa adcamataa waana quudinayaan intay iska afuraan ayay quudinayaan marka wacalaaladiina yudiiquuna macnaha mashaqo ku karayay saasaa loo leeyay waa dadaan soomi karin fidyaa la yidhahdaa marka kafaarana waa la dhahaa hadday raashinka bixiyaan waxba lagama rabo labadan dumarka iyagoo midda nuujinaysa midda uur kale hadday baqaan hadday doonaan carruurtooda ha u baqeen naftooda u baqeen maya naftooda iyo carruurtooda wada socda u baqeen maya carruurta keliya u baqeen saddex masalaa ka timaado ya naftooda iyo carruurta wada socota hadday tahay ama carruurtaba tahay afdarata waa iska afuraya wa calayhim alfidya wa adcamata fidya bixinaya sida qofka weyn oo kale qadna lagu waxa weeyaan marka fidya bixinaya waa maxay culamada qaar waxay ku leeyihiin walaa qadaa calayhima labadan gabdhood qadna laguma leh waa liqowli ibni cabaas liumi waladin lah xubla wuxuu ku yidhi waxaa la mid tahay qofkaan waxba awoodin oo kale qadna laguma leh culimahaasaa qabta hadda ogow waay laakiin waa iyaga raashinkana bixinaya qadahana bixin jiray saa garanaysa rawaahu abu daawuud wاlbukhaariyu fi tafsiiri walafdu wuxuu a qaala ibn cabaas wuxuu yidhi hiya aayaddu laysat bimansuukatin lama lama mid la nasakhay maaha hiya aayaddu lishaykhi اlkabiiri odayga weyn bay u ahaatay walmarati lkabiirati islaanta weyn laa yastadicaan aan awoodin an yasuuma fa yudcimaana waa bixinayaan makaana kulli yawmin maalin kasta booskeeda miskiinan bay quudinayaan miskiin bay quudinayaan waay culimmada waxay leeyihiin jumhuurtu iyagu macnuhu waa sax sida ibnu cabaas leeyahay laakiin aayadda waa waa mansuuq waa la nasakh ibnu cabaas laakiin isaga wuxuu leeyahay lama nasakhin halkaa way meesha laisku hayso wa canhu waxaa laga wariyey fii hadihi riwaaya fii hadihi alaaya fii tafsiiri hadihi alaaya iska dheh aayaddan fasirideeda ibnu cabaas waxaa looga wariyey laa yurakhasu lama rukseeyo fii haadaa kaa looma ruksaynin afurid iyo fidyo la bixiyo ilaa liladii kii mooye laa yudiiqu siyaama soonkaan karayn aw mariidin nin mid xanuunsan oo laa ishfa aan la shaafinayn xanuun laga qusay wey rawaahu nasaa-i ha kaan soonka karin sida qof weyn ama mariid caafimaadkiisa aan la rajaynayno biqowli ahlilkhibra dadka xanuunada dhab u yaqaan baa yidhi xanuunku daawo ma leh xanuunku daawo a lahaan laha ayagaan garanayn waay can abi khilaafata waxaa laga wariyey radia allahu canhu can rajulin nin wuxuu ka wariyey ninkaasi uu ka sii wariyey waa nin anas bin maalig la yidhaahdo anaskii rasuulka u shaqayn jiray maaha waa anas kale qaala wuxuu yidhi atiitu nabiya baan umid sala alla alay slam lixaajatin dan baan ugu umid faydan huwa nebigu waaba isagoo yataqadda nebigu qadaynaya macnaha cunno cunaya qaala nebigaa yidhi markaan usoo galay haluma kaala ilal qadaaya cunnadaw kaal kaala ila cun waa qofka doo cunnaadoo ku dhex jira lagugu yimaado qofka kaalay wax ka cun baa la yidhahdaa ma ogta sidaa weeye dhaqanka fiican faqultu waxaan idhi innii saa'im maya waa soomana qaala wuxuu yidhi nebigu haluma kaale marka haddaad sooman tahay ukhbirka kuu warrameen cani soomi soonkaan kaaga warramaya faa'iidalaan dhici mayside faa'iido galan kuu sheegaya kaale baa la yidhi soonkaan lagaaga warramaya in allaha ilaahay wadaca waa deji can ilmusaafiri musaafirka nisfa soomi soonka barkiis ayuu ka deji waa nisfa salaati salaadda barkeed qofka musaafirkaa salaada barkeed baa laga dejiyey wadaca can ilmusaafiri qofka musaafirka nisfa salaad salaada barkeed laba laba soo uma tukanaysa ragcadihii dee bar baa go-aya waaya wa sooma soonkiina ha ilaahay waa dejiyey musaafirkii baa laga dejiyey see looga dejiyey iska afur baa la yidhi warakasa waa u ruqseeyey lilxublaa ilaahay tii uurka lahayd walmurdici tii nuujinaysayna ilaahay waa ruqseeyey maxaa loo ruqseeyey xadiidka dad baa macnihiisa si kale u qaata waxaa loo ruqseeyey inay iska afuraan hadday mar baqaan baqdintu waxay doontaa noqoto fidyaa laga rabaa hadday naftooda keliya tahay markaas waxa weeye fidyaa laga rabaa hadii lagu yihahdo walaa qadaa waa lidaahiri hadihi nusuus qada markaa inaan gabdhahan laga rabin ifham haadaa ba yidhi haadaa ifham haada wa qaala malik idaa khaafataa mudlaqan marba hadday cabsadaan fa calayhim alfidru wa cala alxaamil alqad se waa kala qaada gabadha uur kale qada waa laga rabaa ba yidhi duuna alfidyati raashin baan laga rabin bikhilaafi ilmurdici fa calayhim alqada walfidya raashin iyo qadaba waana raashinna ha bixiso intaa afudho qadana waa laga rabaa wuu kala qaaday imaamu malik wa qaala alxanafiyatu calayhim alqadaau duuna alfidya maya ha qadeeyeen raashin lagama rabo kalmariid aladii yurja sida qof la rajaynayo inuu caafimaado kale waa qadayn jir raashin lagama rabi jiro wa qaala shaaficiyatu walxanaabila idaa khaafataa cala alwaladi hadday carruurta u baqaan faqad fa calayhim alqadaau qadaa laga rabaa walfidyatu fidyana waa laga rabaa ha qadeeyeen raashinna ha bixiyeen waa kaa madhabka imaam shaafici labada nafood hadday u baqaanna waa la mid liannahu waxa weeyaan waa fur oo laba shaksi baa ku faa'iidaystay meesha wa ilaa haddii kale maya ah waata masaa-isha kale qado keliya laga doonaya waxaan leeyahay taa hore waxay hadday ilmaha keliya u baqaan tan soo ma aha wa ilaa fa calayhim alqadaau faqad qado keliya laga rabaa markaa weeyaan a naftoodiiba u baqan qado keliya laga rabaa waxaaba raashin laga marra wintaa afudhay labada masalaa dhinac isku raacsan hal masalana dhinac isku raacsantaha xagga baqdinta mar ilmaha keliya loo baqay mar nafteeda iyo ilmihii baa loo baqay marna naftooda keliya u baqay saddexdaas baa ka imaan ka imaanaya rawaahu asxaabu sunani bisanadin xasanin oo litirmidiyi wasanad wasanadu tirmidi saxiixisna weeyaan wallahu subxana wa tacala aclam